أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhore ee idaacadda islaamiga al'andalus qodobadan idiin heenana waxaa ka mid ah maamulka gobolka tigre ee xabashida etoobiya ayaa sii xoojiyey dhibaatada uu ku hayo habeenka muslimaadka ee ku dhaqan gobolkaasi howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhaacay gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dowladda riddada masar ayaa quus xoogan ka muujisay xaaladda adag ee uu wajahayo howlgalka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya haweenka ku dhaqan degmada xeendheere ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta erebaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi wilaayada gado ayaa ku guulaysatay xalinta khilaafaad ka dhex jira mid ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib kulan ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi ciidamada xisbada wilaayada bakool ayaa goob fagaareha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa deegaanka ceelansaar ee wilaayadaasi munaasabad lagu dahfurayay xarun cusub oo waxbarasho ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
intaas waxay ahayn qodobadii ugu door korona warkeena duhurnimo waana duhur jimcaha taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha muxaram kun afar boqol toddoba afartanka hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan maamulka gobolka tigre ee xabashida etoobiya ayaa sii xoojiyay dhibaatada uu ku hayo haweenka muslimaadka ku dhaqan gobolkaasi sida warbixinta warkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ismaamulka saliibiga ah ee gobolka tigre ee waqooyiga dalka itoobiya ayaa sare u qaaday cadaadisyada ku salaysan necabshiyaha diimeed ee ka dhanka ah dadka muslimiinta ee ku nool deegaanadaasi mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka tigre ayaa lagu eedeeyey cadaadis iyo takoor diimeed oo lagula kacay arday muslimiin ah gaar ahaan gabdho xijaaban kuwaasoo laga hor istaagay inay u fadhiistaan imtixaanka fasalka labayo tobanaad guddi matala bulshada muslimiinta ee ku dhaqan gobolka tigre ayaa ku eedeeyey mas-uuliyiinta waxbarashada magaalada aksum in arday muslimaad ah oo xijaaban ay ka hor joogsadeen inay galaan imtixaanka gabdho muslimaad ah oo tiradoodu gaarayso afar iyo toban arday ayay guddidu sheegeen in laga hor istaagay ka qaybgalka imtixaanka fasalka labiyo tobnaad ee deegaanka aksum kadib markii xayiraado socday muddo bilooyin ah la saaray xirashada xijaabka xaaji maxamed kahsi oo ah xogayaha guud ee guddiga muslimiinta ayaa u sheegay wargeyska maxalliga ah ee addis standard in ardaydaasi aan loo diiwaangelin sida ardayda kale loona sheegay inaanay geli karin fasalada haddii aanay dhigin xijaabkooda wuxuu sidoo kale sheegay in markii ardaydu ay ka gudbeen caqabadihii diiwaangelinta ay mar kale wajaheen caqabad hor leh kadib markii loo soo saari waayey kaarka ogolaanshaha imtixaanka lagana horjoogsaday inay galaan xarunta dugsiga ardayda gaalada ah ayaa la siiyey taageero ku saabsan u diyaargarowga imtixaanka halka ardayda muslimiinta laga reebo ka qayb qaadashada taageeradaasi sida uu xaqiijiyey xogayaha guud ee guddiga muslimiinta ee gobolka tigre takoorkan sii laba leexaadsiday ayuu xogayuhu sheegay inuu socday in ka badan toddoba bilood muddadaas oo si ulakaca gabdhaha muslimaadka loo saaray xanimaadyo dhinaca waxbarashada ah taas oo uu ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah xuquuqdooda tacdiyadan lagu beegsanayo muslimiinta gaar ahaan ardayda oo muddo dheer soo taxnaa ayaa waayadan dambe aada u soo xogeystay xilli guud ahaan ardayda ku sugan gobolka tigre ay imtixaanka heer qaran ee fasalka laba tobnaad u fadhiisteen isniintii lasoo dhaafay ee isbuucan lagu jiro mahadsanid abusheyba howlgal khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka hareeri suuki ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare culus oo la gaarsiiyey ciidamada saliibiyiinta dhanka kale waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo askarta siriibiyiinta kenya oo ku socdaalaysay intaa u dhexaysa degmada ceelqaalow iyo deegaanka ceelgooji waxaanuu qaraxu haleelay gaari mutubiisha oo ay la socdeen askarta siriibiyiinta gebi ahaan qaraxu waxa uu haleelay gaariga iyadoona goobta uu ku basbeelay waxaana sidoo kale bakti dhaawac halkaas ku noqday askarta kufaarta ee la socotay gaarigaasi dowladda hirdadaha ee masar ayaa walaac ka muujisay xaaladda uu wajahayo howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya siduu warkan ku faahfaahinay walaalkeen cabdilqani maxamed wasiirka arrimaha dibadda ah ee dowladda masar oo ka qaybgalayay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee midowda afrika ayaa soo hadal qaaday xaaladda soomaaliya iyo culeysyada dhaqaale ee uu waajahayo howlgalka cusub ee afrikaanta ee u s som badar cabdulcaadi oo ah wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa sheegay inay walaac xoogan ka qabaan si labakacleenta awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusii baahaya soomaaliya iyo dalalka dhaca bariga afrika wuxuu intaasi raaciyey in dowladda masar ay khatar amni ka muujinayso sii fiditaanka mujaahidiinta isagoona mar kale ku celiyey inay garab taagan yihiin kooxda ridada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dowladda masar ayaa dhinaca kale ka hadlay xaaladda dhaqaale xumo ee uu waajahayo howlgalka cusub ee e u s som isagoona arrintaasi ku tilmaamay mid nasiib darro ah in xilligan ay mushkiladaasi ka taagan tahay murtadkan ayaa sheegay in haddii aanan waxba laga qaban culeysyada dhaqaale ee soo food saartay howlgalka afrikaanta ah e u s som inay saameyn dhinaca amniga ah ay ku yeelan karto soomaaliya iyo dalalka kale ee mandiqada hadalka dowladda masar kasoo yeeray wuxuu kusoo aadayaa xilli dalalka ku jira ururka midowda afrika ay horey u muujiyeen walaacooda ay ka qabaan hanaanka gaabiska ee ku bilowday howlgalka afrikaanta kaasoo ay sheegeen in haddii aanan xal deg deg ah loo helin meel saaridda dhaqaalaha howlgalkaasi keeni doonto inuu istaago dhammaantiisa xilli maraykanka iyo dowladaha yurub ay weli diidan yihiin inay bixiyaan dhaqaalaha howlgalkaasi mahadsanid cabdilqani haweenka ku dhaqan degmada xeendheere ee wilaayada galguduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira afrimaha hore ee wilaayadaasi waa kan mar kale walaalkan abusheeba oo faahfaahinaya warbixintan waxay ahayd munaasabad kooban oo gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud agabyo kala duwan ay ku wareejinayeen taasoo loogu talagalay geesayaasha islaamka ee ku jilba xiran furimaha hore ee dagaalka waxaa munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere culimo waxgarad iyo qaar ka mid a dumarkii agabyadaasi wareejinayey sheekh taxliila cali shire oo kelimad muhiim ah halkaasi ka jeediyey ayaa sida tan yidhi gabdhaha marka muslimiinta oo gobollada kala duwan ku nool dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tusiyey khayr khayrka ilaahay sheegayo daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun tan ilaahay uu ku celcelinayo taasaa ilaahay waafajiyey subxaanahu wa tacaala raggii ayaga maaragtay dagaalamaaya raggoodii raalli bay ka yihiin wiilashii ay dhaleena dagaalamaaya raalliyay ka yihiin saadkii iyo saamaantii ayay xirayaan raalli bay ka yihiin sidaasay dagaalkii ugu jiraan sidaasay lambarka koowaad u yihiin hadda maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa gabdhaheenna xiin dheere ee maaragta khayrka badan ee mujaahidiinta inay soo diyaariyeen saadkii iyo maaragtay ikhtisaadkii lagula dagaalami lahaa gaalada iyo maalkii inay soo diyaariyeen naftoodii soo diyaariyeen cadowga ay la dagaalamahayaan ayaa maanta maaragtay aan fagaarahan ku aragnaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuu ka amaalmarin doonaa fi dunyaa waalaakhira alla wuxuu ka badbaadin doonaa gabdhaha mujaahidiinta khayrka badan cuquubat dunyaa waalaakhira sidoo kale waxgaradkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon xersigeedi oo isaguna ku hadlayay afka odayaasha deegaanka ugu dambayntii qaar ka mid ah gabdhihii agabyada wareejinayey ayaa halkaasi ka sheegay siday uga go'an tahay in mujaahidiinta cadowga allah la dagaalamaya hiiliyo hooba uula garab taagan yihiin bismillaah anagoo ag duhura ku nool deegaanka xiindheere waxaa meeshaan isugu imaanay walaalaheenna mujaahidiinta ah wax aan ugu talagalnay saadkii iyo sahaydii aan ugu talagalnay walaalaheenna mujaahidiinta oo ku sugan suquurta jihaadka walaalayaal waxaan idin leenahay sabra oo sugnaaba garabkiinna ayaan nahay mar walba inshaa allah gaaladana waxaan leenahay waad hoogteen oo waa khasaarteen allah subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday inuu u gargaarayo mu'miniintiisa allah subxaana wa tacaala nasrigiisana waan helnay waana sii rajaynaynaa inshaa allah waxaan idin dhihi lahay toobadkeena allah subxaana wa tacaala u soo laabta sharaf iyo cis ayaad ku noolaa doontaan inshaa allah waxaa kaloo intaas ii dheer meesha aan ku nool nool raxiin dheere weligeed gaal muusan imaan intaan ognahay mana imaan doonaan insha allah waxaa la qaxay oo dad darakacay oo dhibaato ay la darseen annaga iyagu il iyo dhigan weligeen ba ahayn dib dambana u ahaa doonaa ilaahay idankii xoogaa yaroo infaaq ah meesha keensana ilaahay inuu naga aqbalan ilaahay ka baryeenaa ilaahay xaggiisa inay ka bataan magi xaggana way ka yaryihiin ilaahay ha noo barakeeyaan leenahay soddon kartoonoo timira iyo maxay ahayd konton konton kartoonoo buskuda iyo toban toban kiishoo saloola laakiin ilaahay inuu badiyaan ka rajeeyen ragtiisa iyo caagadaha saabsanoo iyaguna hadda noomaba tirsan laakiin xoogaay waleedu lixdan goob meelaha lixdan geeyo ilaa boqolkood u dhowba haddana insha allah naftu intay nugu jirto jihaadka inaan wadnaa go-aanku noo yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay uu toobadda nugu jiro annaga dhan shahaada inuu qatimo gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqana dhulka baaxadda leh ee lagu maamulo shareecada islaamka ayaa jihaadka ka socda geeska afrika kaalin muuqata ka qaata iyagoo u iibiya dahabkooda iyo hantida gaarka ay u leeyihiin si kelimadda allaha ay kor u noqoto
wilaayada gedo ayaa ku guuleysatay xalinta khilaafaad ka dhex jiray mid ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib kulan ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeena casaam carafaad ayaa faahfaahinaya warbixinta warkaasi waxa uu ahaa kulan ballaaran oo si heer saraan loo saagaasmay islamarkaana u dhexeeyey maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde odayaashii waxkaradka jifada bahagaraad oo ka tirsan beesha reer garaad kulankaas oo ku saabsanaa khilaaf u dhexeeyey jifada kulankan oo socday muddo maalmaha ayaa waxaa ka soo baxay bayaan kaas oo ay ku midaysan yihiin jifada bahagaraad lamber kow beeshu waxay si buuxda u qaadatay oo uguna heshiisay inay shareecada islaamka ku dhaqanto oy xoojiso qaybaheeda kala duwan iyo wax alla wixii soo hoosgelayo ku dhaqankeeda si buuxda qodobka labaad beeshu waxay dib u heshiisiin ballaaran u samaysay dadkii walaalaha ahaa oo ayada ka tirsanaa oo waxun maxay ahaydee shixna ah ay u dhexeeyeen si caama iyo si gaargaara labadaba taasna heshiis buuxa ayaa laga gaaray qodobka saddexaad oo beesha dhexdeeda aad khuseeyey wuxuu ahaa qodobka in xuquuqaha dadka islaamka ay ku leeyihiin sidii la isaga bixin lahaa in laga tashado taa ayada ana waa lagu heshiiyey sidoo kale waxaa madasha kulanka ka hadlay odayaasha waxgaradka jifada bahagaraad oo ugu horreeya nabadoon cabdiqaadir oo ah nabadoonka jifada bahagaraad
waxaan leeyahay aan ku camalfalno samirka iyo xaq oon isfarno aan ku camalfalno ilaahay dikirkiisa aan baranno qof walba qof kale ha gaarsiiyo qof walba asagoo maa naftiisa goyn loo xisaabi kanaa ila dhashay oo sheekha ma jirayso khaasatan dadka dariska ah walaalaha oo isla dhalannay islana degannahay dee wada dhalashadii oo litacaarufuu soo gelayso iyo dariisnimadayba way soo galashay waxaan ku dardaarminaya insha allahu tacala inaan wada qaadanno dariisnimada wada dhalashada wax walba wax oga nugul inaan qaadano alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad u sugnaatay ilaahaygii majliskan iskugu kaana keenay qof walba meeluu ka imaadayba ilaahay baan ugu shukrinaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waad maqlayseen qodobadii la akhriyey intaas waa isku waafaqsannahay inaan ku dhaqanno shareecada islaamka qodobadii la sheegay dhammaan aan wada dhaqangelinno intaas waa ku heshiinna intaan dhammaantood waa intii wada dhalatay caawa wax khilaaf oo dhex yaalla male ayada nabadoonnada iyo naqiibyadanada iyo maamulka iyo dhammaan intaasaan kusoo dhaweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabad baan isla qaadannay nabadoonkanaga cabdiqaadir cabdilaan waafaqnay wax alla waxaan nahay inaan garbo u wada noqonno oo simbirraxadii aan tirtirno oon dib dambe ilqaris dambe oo kaana aan la arag baan qaadannay qodobadii la akhriyey waa qodobo aan isla qorannay afartii qayboodan ka koobnayn baan ku wada qorannay waa ku heshiinay si aan isku itifaaqsannahay baan ku qorannay waana ayidsanay inaan ku dhaqno dhaqangelinana waa rabnaa haddii ilaahay idmo ugu dambayntii waxaa madasha kulanka ka hadlay nabadoonka guud ee beesha reer garaad nabadoon maxamuud maxamed isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan si guud iyo si gaar ahaanba talooyinka ay soo qaadeen anoo ku hadlaayo afka beesha reer garaad waxaa weeyaan waan soo dhoweynayaa waana in la qaat waxaan ku hoos noolnay inteena badan dee walaayada islaamka iyo shareecada islaamka meel ay mata shaqaynayso ama ka taagan tahay amaba waxaan leenahay dowlad islaam aan leenahay inaan mataqaanaa dee isu hogaansano oon umaradeena madaxdeena aan adeecano dhammaanteen waa arrinoo looga baahan yahay khaasatan walaalkaas hadda jifada hadda meeshaan fadhida maanta duqa ay ka dhigatay waxaa weeyaan jifada wuxuu ku leeyahay samca iyo daac uu ku leeyahay ninka haddii xil la saaro waxaa weeyo xilkaas tolkiisuu ku qaada laakiin keligii meel iskama bixin karo dhammaantaya marka si guud inaad noola shaqaysaan si gaar aya si guud aad noola shaqaysaan khayrka aad nagu garab istaagtaan arrintaasna intaana walaalahan ka codsanayaa maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ayaa kulamo joogtaa la yeesha bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada aad buu mahadsan walaalkan cazaame kaasi ahaa ciidamada xisbada ee wilaayada bakoole ee goob fagaaraha waxa ay ku gubeen waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa deegaanka caalansaar ee wilaayadaasi walaalkan abu xasaan ayaa faahfaahinaya
howlgalkan oo ahaa mid lagu baadigoobayay agabyada dhacaya ee ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee deegaanka ceelansaar ay ka sameeyeen goobo ganacsi oo ku yaala deegaankaas howlgal ballaaran oo muddo qaatay kadib waxay ciidanka al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool ay ku soo qabteen raashin dhacay iyo agabyo kale kuwaas oo meel fagaaro ah lagu gubay odayaasha deegaanka ceelansaar oo ka hadlay fagaarihii lagu gubayay agabyadan dhacay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan howlgalka ciidanka ay sameeyeen waxayna ganacsatada uga digeen inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dhacay ee ay magaalada soo gelinayaan geeka may rownay magaalada ceelansaar mayna la gubahaye alaabo mamnuucaade sida raashimada dhikumad ee daawada dhiidikumad ee bacdo hoola arday in badan dhibaateenoo la ogaadikumad ee cantaasey alaabka kooban yaa la gubahay maylana bulshada eelansaar ama bulshada guud ahaanba muslimiinta waxyaabaha dhibaatada khatartee sheenow ama islaamka dhibaatayow ama hoolaha arday una ka dhagadaana dhibaataya una laku dheerada ganacsatadana ma inku digaan ini walaya sheenowsha isku dhaafta dadkana qaadowsha iyo ka dhaganshoona isku dhaafan waxyaabihii islaam wilaayada islaamka mamnuucdi oo la buraaraji oo dacwashaar laku dhaki la boori ena isku dhaaftan asiinku digaana ilaahay subxana wataala ayaa mahadiyaan geeka maymay roognahay magaalada eelansaar magaaladaas oo howlgalo badan islaamka mayna rahay mujaahidiinta ka suubiyeen waxyaabaha laka howlgali may kumid ah ahaa waxyaaba badan eed mayla rahay islaamka muslimiinta dhatiyo dhibaato insheenayaan bacda kumid ata waxyaabaha raashimada dhiyan kumid ayiin insha allahu taala haddii odayaalka deegaanka reer eelansaar uun ana eedii aan ka farxasagna eed iyo eedna waxaan dhuwaayaan insha allahu taala eedii aan ka farxasagna bulshada islaamka mayn ku digaana inay harmayoha isku kuwaanta wana waan may dharaa eedan mid ka mid a ganacsada deegaanka ceelansaar oo dhankiisa fagaaraha ka hadlay ayaa tilmaamay in wilaayada islaamiga ee bakool arrimahan wax badan ay ka hadashay islamarkaana ganacsada loogu baaqay inay ilaaliyaan badqabka ummadda muslimka balse weli ganacsada ay keenayaan raashinka dhacay wuxuuna si gaara oola hadlay ganacsada deegaanka ceelansaar
kulley ana oo ka hadalow afkii ganacsada deegaanka ee laansaar kulley geeka mayba roognee sida odayaashii oo horeeyeen malaaqaydii iyo samadoonadii hadaleen mayba roognay geeka waxyaalihii oo bilooyinka hor walaayada islaamka ninku dugdi oo la erayay wakti badanna lasku sii baraarujiin badanna laku samey may korsurugnaa waxyaalihii dhowr bilood ka hor noola hadalay haddii un ganacsatadii degmada ama deegaanka el ansaar ka ganacsagna eed iyo eedaan ka ganacsagna marka walaalaha oo ganacsatada eh may halkan unka edaayay ama in sheegay walaalan wakti dheerana in sheegay marka anoo afkii ganacsatada ka hadal walaalaha muslimiinta oo ganacsatada ee deegaanka ka nool mayba in sheegay tan geeku aba dhiidi inii markale an dhiin oo hoolagin halaalle eh walaagii islaamka nooreebi dhowaanna ayay ahayd markii sidan oo kale howlgalkan la mid ah oo ay sameeyeen ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada rabdhuurre ay ku soo qabteen waxyaabo dhacay kuwaasoo ugu dambeyntii lagu gubay goob fagaara oo ku taalla degmadaas munaasabad lagu daafuraya xarun cusub oo waxbarasho ah ayaa ka dhacday degmada galhariiri ee wilaayada galguduud walaalkan cabdiraxiim sheekhaale ayaa inoo haya warkaasi بعث النبي معلما ومربيا ومتمما لمكارم الأخلاق كالرفق والإحسان والصدق الذي هو مقتضى الإيمان دون نفاق xaflad si heer saraa loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud taas oo lagu daahfurayay rawdatulmakaarim litarbiyati alatfaal oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud xafladda lagu daahfurayay rawdatulmakaarim waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada galgaduud macallimiin waalidiin iyo waxgaradka magaalada mid ka mid a culimmada ayaa ka hadlay ahdaafta iyo waxyaabaha lagu baranayo rawdatulmakaarim kow alqur'aanu lkariim masdar min masaadir alislaam masdarka ugu horeeya waxaa lagu tarbiyeeyo waalidka iyo macallinka laga rabo kitaabka qur'aanka kariimka ilmaha in lagu tarbiyeeyo oo la baro la jeclaysiiyo labo assunnatu nabawiya sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka warramaysa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam siduu qur-aanka u fasiray iyo qur-aanka siduu u kala dhigdhigay ayadan waxay ka mid tahay masaadirta waxaa lagu tarbiyeeyay ka mid tahay rawdadan insha allahu manhajkeeda waa ka mid saddex waxyaabaha wax lagu tarbiya masaadirta waxaa ka mid ah asiiratu nabawiya siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhda islaamka waxbaa lagu tarbiyeeya afar hadyu saxaabati wataabiciin dhaqankii saxaabada susuubanaha lukhayrka ahaa iyo taabiciintii ayaa lagu tarbiyeeyaa nafta naashi'ada hadda soo korayso dhaqamadooda ugu dambayn shan taraajumu ahlilfadli dadka ahlulfadliga ahlukhayrka ah taraajumtooda iyo siyarkooda iyo waxyaabaha qaababkaay u nooleeyaan iyo diinta islaamka waxay u tareen iyo waxay ku tareen in dadka la baro dadka ahlulfadliga ah mutaqadimiinta iyo mutaakhiriinta siyarkooda daatiga ah in ilmaha lagu tarbiyeeyo idan marka walaalayaal tarbiya alislaamiya maraajicdeeda waa waxgaradka degmada galhereere ayaa soo dhoweeyey furitaanka rawdatulmakaarim litarbiyati alatfaal nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo qayb ka ahaa waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa kelimad kooban ka jeediyey madasha runtii fadradan afar jirku ka bilaabahayo xaafadaha markaad fiirido banooni dhelahoo kuusana meel u yaalla oo ay ku ciyaar bilaabaan kuwa ka saaqiday dugsida iyo ayaga isla ciyaara jaa tarbiyadii hadhow canuga macallimku markii uu toddoba jir loo geyhayo wax badanaaba ka maqanba wixii loogu talagalay maskaxdihiisa wax badanaa ka maqan maskaxdii lagu fikiray in mugay intaan yihiin la qabto si aan haba yaraatee wax uga beerdaroobin waxaan leennahay ilaahay ha barakeeyo ardaydana kuwii sidii loo soo xulay wax u qabta oo u midho dhaliya allah ka dhigo macallimiinta cusub oo loo dhiibay ardaydanna ilaahay xilkay qaadeen ha la qaadaan leennahay anigu inaan duceeyaan la egahay dardaarankaygu waxaa waaye waa kow afar jir dugsi lagu soo aruurihaa wixii wax garta oo degmada jooga ha ka faa'iidaystaanaan leeyahay waa fursad qaali ah weliba magaalada say ciyaalkan u joogaanu mid caadiya maaha in konton canug iyo boqol canug iyo ay ahaato boqolkiiba boqola laga fiican yahay haddiiba la maqlay ama hadda la maqlo in meesha la soo buuxiyo oo laga faa'iidaystaan dardaarmaynaa waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa ku dhawaaqay furitaanka rawdatulmakaarim litarbiyati alatfaal majaalka dacwada iyo majaalka waxbarashada in iyo tarbiyadaba in kaalin lagu siiyo oo maaragtay duur muuqdo ay galaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo wax badan insha allahu tacaala aan rajaynayno deegaankan hadda rawdada lagu furay in wax badan kasoo kordhin doonto shaqadii socotay wax badan insha allahu tacaala kor u qaadi doonto ardada hadda la qabanaayo oo looga talagalay meesha in laga barbaariyo waa arday yaryar ardadaasina oo maaragtay ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaatee ma waqti hore ayuu wax fahmaa horta waana aragtaan fidro fiican oo wanaagsan ay ku dhashaan nabuna sala allahu alayh waali wasalam waa tilmaamay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fitra oo qaabiliyi kheer kasta u ah lianna kheerku waxa waaye waa asal shartan waxaa la yidhi waa daari marka carruurtaasi yaryar in hadda ayaga naftooda ay suuragal ahayd markii hore in wakti dambe la geen jiray dugsiyada in marka ayagoo wax qaadi karo wax la fahansiiyo waxaan arkaysaa aimada muslimiinta markaa taariikhdooda taraajimtooda la akrinaayo qof la leeyahay qur-aanka wuxuu ku xifdiyey toban sano toban marka hadduu ku xifdiyey goormaa la geeyey waxbarashada goormaa la geeyey haddii la isweydiyo waa wakti hore waay wakti hore ayaa la geeyey maanta oo taariikhda ay tahay toddobada bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya rawdadii rawdatu almakaarim litarbiyati lawlaad waa inoo furan tahay howdadan ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii loo soo saari lahaa arday akhlaaqdooda wanaagsan tahay laguna tarbiyeeyey alkitaab wasunnah أخلاقنا للعالمين رسالة تدعو إلى الإسلام في الآفاق تدعو إلى الإسلام في الآفاق
aad buu mahadsan walaalkan cabdiraxiim oo kaasi ahaa warkii duhurnimona naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu